بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وآlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu cbdالرحmn النsائي رحimه الlه taعaalى bab زakاة الغنم halkaas ma joogin arigii zakadiisii cadaynteediibu u baab yahay وبالإسناaد qال أخبرnا عبayd اللh بن فضالة بن إبراهيم النسائي qال أخبرnا سريج بن النعمان qال xdثnا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أbا بكر رضي الله عنه kتiba lh waa loo qoray أن hذه فريضة الصدقة التي فرض رsuل الlhi صلى اه عل سلم على المسلمين tani waa faraa'idu sadaqati sadaqada sidii jaangoynteedii sidii loo qeybqeybiyey allatii farada rasuulu llahi sal l slam cala lmuslimiina nebiga uu muslimiinta ku farad yeelay allatii amara allahu biha rasuulahu allana uu rasuulkiisa amray faman su-ilahaa qofkii la su-aalo min almuslimiina ka mid ah calaa wajhihaa wejkeedii lagu su-aalo falyucdihaa ha siiyo waman su-ila qofkii la weydiiyo fowqahaa yacni xaqeedii iyo yacni wax ka badan fowqa wajhiha falaa yucdihi younan siinin fima duuna hamsin wacishriina min alibili fii khamsi dawdin shaatun wuxuu shan iyo labaatan neef oo geela ka yar shantiiba hal ari ah waayo faidaa balagat hamsan wacishriina fafiihi fafiiha bintu makhaadin ilaa hamsin wahalaaثiina fain lam takun ibnatu makhaadin fabnu labuunin dakarun faإida balagat sittatan وثaلaaثiina fafiiha bintu labuunin ilىa خamsa وaرbaciina faإida balagat sittata وaرbaciina fafiiha xiqaة daruuqaة اlfaxli ilىa sitiin faإida balagat إxdaa وsitiina fafiiha jadacaة ilىa خamسaة وسabciina faإida balagat sittata وaتisciina sittata وaسabciina fafiiha ibnataa labuunin ilaa tisciin laga gaaro faidaa balaqad ixdaa watisciina fafiiha xiqataani daruuqata alfaxli ilaa cishriina wamiatin faidaa zaadat calaa cishriina wamiatin fafii kulli arbaciina afartan kasto ibnatu labuunin wafii kulli khamsiina xiqatun faidaa tabaayana haddii uu kala duwanaado asnaanu libili geela sanadyadiisa fii faraa'idi sadaqaati dhexdeeda uu ku kala duwanaado faman balaqad cindahu sadaqatu ljadacati walaysat cindahu jadacat wacindahu xiqat fainaha tuqbalu minhu waa laga aqbalayaa alxiqatu wayajcalu macaha shaatayni ayuu ku darayaa in istaysarataa hadday u fududaato in istaysarataa haddii ay u fududaato ayb ow cishriina dirhaman buu ku darayaa waman balaqat cindahu sadaqat lxiqati walaysat cindahu ilaa jadacatn fainaha tuqbalu minhu wayucdiihi lmusadiqu cishriina dirhaman ow shaatayni waman balaqat cindahu sadaqat lxiqati walaysa cindahu wacindahu bnatu labuunin fainaha tuqbalu minhu wayajcalu macaha shaatayni in istaysarataa lahu ow cishriina dirhaman waman balaqat cindahu sadaqatu binti labuunin walaysat cindahu ilaa xiqatun fainaha tuqbalu minhu wayucdiihi lmusadiqu cishriina dirhaman ow shaatayni shalaan soo marna xadiidkan waman balaqat cindahu sadaqatu binti labuunin walaysat cindahu bintu labuunin wacindahu bintu makhaadin fainaha tuqbalu minhu wayajcalu macaha shaatayni in istaysarataa lahu ow cishriina dirhaman waman balaqat cindahu sadaqatu bnati makhaadin walaysat cindahu ila bnu labuunin dakarun maahan fainahu yuqbalu minhu walaysa macahu shay-un waxna la siin maayo waayo ibnulabuunku waa waa waa lab waman lam yakun cindahu ilaa arbacatu min alibili qofkaan haysanin afar neef maaha wax kale falaysa fiiha shay-un ilaa an yashaaa rabbuhaa waxba korkiisa dhexdeeda ma ahan ilaa qofka iskale uu doono ma ahani wa fii sadaqati lghanami fii saa'imatihaa mideeda foofto idaa kaanat arbaciina hadday tahay afartan fafiiha shaatun ilaa cishriina wamiatin faida zaadad waaxidatan hal hadday ziyaadiso fafiiha shaataani ilaa mi-atayni laga gaaro faidaa zaadad waaxidatan fafiiha halaatu shiyaahin ilaa halaati mi-atin laga gaaro faidaa zaadad waaxidatan fafii kulli mi-atin shaatun hadday saddex boqol ou ka bato boqol kastaa marka waa neef ari wixii boqolka dheeraad ka noqdo marka waqsi waayo waxba lagama rabo qofka oo haddii maalan uu leeyahay shan boqol iyo toban neef shan neef oo are unbaa laga qaadaa tobankaas waa iska waqsi faidaa zaadad waaxidatan walaa tuukhadu fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaarin walaa taysu lghanami ilaa an yashaaa almusadiqu inuu isaga doonaya maaha walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaqa darteed wamaa kaana min khaliiqayni wax isku daran xaggooda wixii ka ahaaday fainahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiyati si eg ayay isugu noqonayaan wixii marka yacnii laba laysku daray laba maaloo laysku daray ka ahaaday maalkaas marka xoolo keliya miya mase xataa daraahimta iyo haddii laysku daro iyo waxyaabihii sakada ka baxayeen hadday shirka noqdaan hal zaka unbaa laga xisaabaa hal zaka unbaa laga xisaabaa waidaa kaanat saa'imatu rajuli haddii ay tahay naaqisatan mid ka naaqis ah min arbaciina shaatan afartan neef waaxidatan mid ka naaqisa hadday tahay shaatanta hore waa tamyiiz tamyiizu cadad waaxidatantana naaqi yani naaqisatantaa ku camal falaysa afartan neef oo ari ah hadday naaqis ka tahay hal hal ay naaqisisay oo marka soddon iyo sagaal ay noqdeen falaysa fiiha shay-un ma ahanin ilaa an yashaaa rabbuhaa qofkii iska lahaa inuu doono un ma ahanin wafi riqati rubcu lcushuri faidaa lam yakun ilmaalu maalku haddownan ahayn ilaa tisciina wami'atan falaysa fiihi shay-un ilaa an yashaaa rabbuhaa marka xadiidku wuxuu caddaynaya zakaatu lghanam marka baabu maanici zakaati lghanam ariga zakadiisa qofka manciyo waxaa ku yimid cuquubada wbihi qala akbaranaa mxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qala xadaanaa wakiicun qala xadaanaa alacmashu can اlmacruur bni suwayd can abi darin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam maa min saaxibi ibilin ma jiro walaa baqarin walaa hanamin kaas oo laa yu-addii aan gudanaynin zakaataha zakadeeda ilaa jaaءat ywma alqiyaamati waa imaanaysaa qiyaamaha acdama maa kaanad intay ahayd markay ugu weyninka badnayd wa asmanahu ay ugu cayilnaan badnayd tandaxuhu way hertinaysaa biquruunihaa geesiheeda watada'uhu waa ku joogjoogsanaysaa biakfaafihaa raafafkeeda kulamaa nafadat ukhraahaa markay kuweeda dambe dhammaadaan caadad calayhi uulaahaa baa korkiisa kusoo noqonayso xataa yuqdaa bayna annaas ilaa dadkii la kala saaro qaala baabu ljamci bayna almutafariqi waatafriiqi bayna almujtamic ee kii kala tagsanaa jamcintiisa iyo wixii yacnii shaygii isku darsanaa kala kala bixintiisa wixii ku yimid wa bihi qaala akbaranaa hanaad bnu sariy can hushaymin wahuwa bnu bashiir alwaasitiy can hilaali bni khabaabin wahuwa abulcalaa albasriyu saduuqun tagayara biakharah can maysarata abi saalixin maysarata maysaratu abu saalix alkindiy alkuufiyu maqbuulun abu dawud iyo nasaa-i baa u wariyaan can suwayd bni gafala waa hiqat muqadram qaala ataanaa musadiqu nabiy sala allahu calayhi wasalam marka muqadram haddii uu yahay hadda waxaa weeyaan riwaayadiisu riwaayo taabici bay iska ahaane laakiin isaga waa dhici kartaa saacigii nebiga inuu u yimaado waayo ninkan waqtigii nebiga waa nool yahay isaga laakiin nebiguunan arkin marka waqtigii nebiga ninkii uu nebiga soo diray waa arki karaa suweyd bnu qafala qaala ataanaa musadiqu nabiy sal ll l slam ayaa noo yimid kii nebiga yacnii sadaqada uu ururinay yacnii sadaqadii usoo ururinayay oo baytulmaalka si uu u geliyo ila nebiga isaga sadaqada ma cunaayo waaba xaaraanay ka ahayde marka idaafada loo idaafeyna un waxay tahay isagaa diray waay amarkiisuu ku socdaa fa ataytuhu waan u imid fajalastu ilayhi agtiisaan fadhiistay fa samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo inna fii cahdii aniga ogaalkayga allaa na'kuda inaanan qaadin waayo raadica labanin ay daata raadici labanin caano tu nuujinayso yacnii mid u saaxi yacni tu u saaxiiba ayb an anlaa na'kuda raadica labanin daata raadici laban caano mid nuugayo kow yacni caano nuugayo mid u saaxiib ah marka waxaa laga wadaa un neef irmaan oo la nuugayo inaan inaanan qaadin walaa najmaca bayna mutafariqin wax kala tagsanna inaanan kulminin walaa nufariqa inaanan kala geynin beyna mujtamacin xoolo kala tagsan xoolo isku jiro faataahu rajulun marka macnuhu wuxuu yahay musadiqii nebiga soo diray sidaana lagula ballamay ogaalkiisu waxaa weeyaan neef irmaan inuunan qaadin iyo wax isku jirana inuunan kala geynin wax kala tagsanna inuunan isku keenin laba dhibba waa ka imaan karaa laba daanna dhib waxaa mararka qaar ninka xoolaha iska leh haddii iyagoo xoolihiisii iskugu jiraan la yidhaha maya waa la kala qaadaa xoolahan si zakada ninka musadiqee zakada qaadaya xoolo badan oo u qaado iyada xataa lama rabo mararka qaarna kan zakada bixinayaa lax jeclaysanaya markaasuu si oo xeeladaysana marka ninkan wax bixinayo almusadiq iyo almusadiq midka ururinayo labadoodaba inay xeeladaystaan lama rabo labadooda inay xeeladaystaan ma la rabo faataahu rajulun nin ayaa u yimid binaaqatin buu ula yimid hal kowmaa ah oo kurus weyn hal yacnii marka yacnii kuruskeedu uu dheeryahay kurus weyn fa qaala waxau yihi khudhaa qaado hashaan iga qaad buu yihi faabaa waa diiday marka faabaa waa diidada macnuhu waxaa ninkaas isagaa rabay marka geeliisa midka ugu fiican inuu bixiyo waa nin marka yacni xag aakhira inuu u baxsada rabay wixii uu waana yeeli karaa isaga da amarkiisa waa noo imaan doonaa waa lagu qaadi karaa hadduu yidhaha anaa ku qanacsan rabo inaan xag yacni wax fiican aan baxsado waa laga qaadi karaa ee in lagu dulmiyo unbaa la diidaa bis nacan wa bihi qaala akhbaranaa haaruun bnu zaydin wahuwa ataqlibiyu naziilu ramla saduuqun rawaa lahu abu daawuuda waannasaa'iy ayb yacni bna abi zarqaa qaala xadahanaa abi aabihii marka waxaa weeyaan zayd bnu abi zarqaa wa huwa taqlibiyu lmawsiliyu hiqat qaala xadahanaa sufyaanu can caasim bni kulayb can abiihi waa kulayb aabihii marka kulayb waalidu caasim saduuqun ayb xadiidkiisu wuxuu iska noqonaa un xasan wawahima man caddahu min fi saxaabati saxaabada qofkii ku tiriyey waa wahmiyey can wail bni xujrin ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga bacatha saaciyan buu diray mid shaqaalo oo zakada soo ururiyo faataa rajulan nin buu u yimid faataahu wuxuu siiyey fasiilan ayuu siiyey mid markaa ka go-ay fasiil waxaa la yidhaha marku ka go-o nuugidda iyo waxaa iyo marku ka go-o waa min awlaadi alibili waalbaqar maa fusila can ummihi wixii hooyadii laga gooyey waay ayb oo nuugmadii iyo ka go-ay ayb makhluulan oo weyd ah aada caato u ah da-diina waa iska yar tahay araggana waa ku caataysan yahay faqaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yihi bacahnaa musadiqa allahi warasuulihi alle rasuulkiisii ee zakadii ay farad yeeleen kii soo ururinayaan dirnay wa ina fulaanan hebelna acdaahu fasiilan makhluulan ayuu soo siiyey hebel allahuma laa tubaarik fiihi ilaahu ha u barakaynin walaa fii ibilihi geeliisiina ha u barakaynin fabalaqa dalika arajula arrintaa nabiga ninkii bay gaartay fajaaa binaaqatin xasnaa hal wanaagsan ayuu la yimi ayuu keenay faqaala waxa uu yidhi atuubu ila allahi caza wajala wa ilaa nabiyihi faqaala wuxuu yidhi atuubu waxaan u noqonayaa ila allaahi ilaa ridallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisaan u laabana wa ilaa nabiyihi wa ilaa ridaa nabiyihi nabigiisa ridihiisaan u laabanaa atuubu bimacnaa arjicuu rujuuca iyo noqodkuna dee ilaahay raalli ahaanshadiisa iyo nebiga nebiguna wuxuu ku raalli noqonaa wuxuu ilaahay raalli ku yahay marka alle rasuul ayaan raalli ahaanshadooda u laabanayaa waa ka caraysiiyey sidaasaana mirqaatu lmafaatiixa ali bn cali lqaari mulla cali lqaari sidaa ayuu u fasiray xadiidkan lamida hadda atuubu ila llahi caza wajal wa ilaa nabiyi bukhaari xataa waa ku timid xadiidkii marka caa-isha ay daaha ku daahii maradii musawirka lahayd iyo markay ku dhejisay daah uga dhigtay waa kii nebiga aada uga carooday aada u canaantay markaasi waxay tiri wixii markay googoysay oo barkimo ka dhigtay waxay tiri atuubu ila llahi wa ilaa rasuulihi yani waa usoo noqonaa waayo waa usoo waa de rasuulkana waa iska raalli gelinaysaa waa usoo hoyanaysaa ilaa rasuulku wixii uu ka xanaaqay wax yar ma ahan atuubuda marka macnaheeda caadigo arjicuda unbay u laabanaya ayb ama in la yiraahdo de ilaahay baan ku caabudayaa inaan u toobad keeno nebigana waa farxad gelinayaayo caradii oo ii carooday waa ka raalli gelinaya saas oo kalena waa way iska dhici kartaa laakiin macnahaas waraaba fiican faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi allahuma baarik fiihi wa fii ibilihi ilaahu geeliisa u barakeey isaga barakeey iyo geeliisa ayb marka ibnu khuseyma isaga riwaayadiisa min dariiqi daxaak ibni makhlad can sufyaan lafdigan atuubu ma ku jirin riwaayada ibnu khuseyma laakiin cibaaradu cibaaro saxiixa waayo de saxiixaba waa ku sugan tahay iyadoo kale tarjamada marka waxay ahayd aljamcu bayna almutafariqi waatafriiqi bayna almujtamic halkanna hadda ma ku yaallo daahirka hadda de tarjamadan xadiidkan tarjamada mudaabaqada daahir kuma aha laakiin allahuma un in la yiraahdo qofku markuu wax urursanna kala qaadayo wax kala tagsanna isku soo ururinayo inuunan sako bixinin buu rabaa kii sakada bixiyey ee neef ebera bixiyey ee iska liita bixiya sidaan loo habaaray kaas maxaad u malaynaya marka qaabkaa un in laga fiirsho maaha qaala baabu salaati alimaami imaamka ducadiisa calaa saaxibi sadaqati oo u duceeyo sadaqada saaxibkeeda wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu yaziid qaala xadaanaa bahzu bnu asad qaala xadaanaa shucbatu qaala camru bnu murata akhbaranii qaala samictu cabdullahi bn abi awfa qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa ataahu qowmun hadday ula yimaadaan bisadaqatihim sadaqadooda qaala wuxuu dhahay allahuma salli calaa ali fulaanin faataahu abi aabahay baa u yimid bisadaqatihi buu ula yimid faqaala wuxuu yihi allahuma salli calaa aali abi awfa ilaahu ree yani abu awfa aalkiisa u naxariiso marka khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum marka nebiga may u gaar tahay de nebiga ducadiisu waa la aqbalaa iyada laa maxaalata laakiin qofka imaamka laftiisa ee sakada yani loo keenayo oo maamulayo isaga laftiisa inuu u duceeyo qofkaa iyo maalkiisa waay ku jirtaa oo nebiga gaar uma aha ducada waa duceynayaa inuu duceeyaa fiican isagoo marka xadiidkan kaga dayanaya nebiga sal l slam qaala baabun idaa jaawaza fi sadaqati sadaqada haddii uu ku xadgudbo ou dhaafo inteedii ou ku xadgudbo wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanaa wamoxamed bnu bashaarin walafdu lahu qaala xadaanaa yaxyaa can moxamed bni abi ismaaciila can cabdiraxmaan bni hilaalin qaala qaala jariirun ata nabiya sal l slam naasu min alacraab nabiga waxaa u yimaadeen dad reer baadiye ah faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow ya-tiinaa naasun dad ayaa noo imaanaya min musadiqiika kuwa adiga aada soo dirtay oo sadaqada inay ururiyaan aada amartay yadlimuuna way dulminayaan dadka qaala waxa uu yidhi arduu musadiqiikum kuwa sakada idinka qaadaya raalligeliye qaaluu wain dalama hadduu dulmi falana qaala arduu musadiqiikum raalligeliye uma qaaluu wain dalama qaala arduu musadiqiikum qaala jariirun famaa sadara canii kama fulin aniga xaggayga musadiqun mid zako ururinayo mundu samictu markaan maqlay min rasuulillahi sal l slam aan ka maqlay ilaa wahuwa raadin isagoo raalli uu iga fulay uu iga tegay marka waxaa laga wadaa hadday xataa idin dulmiyaan iska raaca maa laga wadaa may saas ma ahan waxaa dhici kartay leeyihiin shuraaxdu sindiga wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa nebigu inuu ogaa dadkaas ou diray saacigaas ou qoladan u diray inuunan dulminin ama uunan dulminaynin ou ogaa marka oo ayaga uun markaas ay xadgudubka wataan oo ay dulmi iska sheegayaan bani aadamku waxa uu isaga jecel yahay buu cadaaladda isaga haystaa marar badan oo haddii waxa isaga uu rabo maalan oo waayo ama sidii la rabo aan loo yeelinba waxaa weeyaan dulmiba in la sameeyo u maleeyaan marka rasuulka ninkan inuuna wax dulminaynin buu ogaa ama uunan dulminin saasuu hadalkan u yidhi marka wa ilaa hore waxaan usoo marnay wax ka badan haddii la idin weydiisto ha dhiibina nabiga saasuu yihi sal l slam wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qala xadaanaa ismaaciil huwa bnu culayata qaala akhbaranaa daawuudu can الshacbiyi qaala qaala jariiru qaala rasuulu lahi sal slam idaa ataakum اlmusadiqu kan sakada ururinaya hadduu idiin yimaado falyasdur ha fulo wahuwa cankum raadin isagoo raalli idinka ah shaqa caam ou haayaa marka isagoo raalli idinka oo aada isku faraxsan tihiin ha fulo waayo sakadu waxay uga duwan tahay waxaan kale zakada adiga waa lagugu addoonsaday markaad dhiibaysidna hawaab aakhira ka rabtaa maadaama hawaab aakhira aada sakadii ka doonaysid isaga marka raalli yani isaga dhibkiisa ama waxa yani wax idinka dhexayn karoo badan marka ma leh marba haddaad sakadii adiga adoo raalli qofka mu'minkaa isagoo raalli ku ah oo jecel oo markaa yacni ku faraxsan ajar ka raadsanayo u bixina laakiin waxyaabahan canshuuraha iyo oo dadka inta lagu soo rogo aan xadba lahaynba oo ma oo laga qaadayo maanta laga qaadayo haddana si kale looga qaadayo haddana si kale looga qaadayo oo mar walba un la ag taagan yahay qofku waa dhibsanaa soo uga baxsado isku dayaa marka walow haba ahaato kii canshuurta qaadayo war wax yaraan ku siinayo niyo ii qoro inaan wax badan bixiyo waayo wuxuu og yahay haddii uu sidaas yeelo wax hadda kan aakhira kasoo gelaa ma leh ayb laakiin zakadu waa ka duwan tahay zakadu iyado cibaado waayo adiga rabbigaabaad yaa ku amray ajar baa ka helayna walidaalika in zakadii iyo canshuurihii la sima qalad waayn oo zakadii canshuur laga dhigo waxaa kasii daran musطalixii zakada in lagu jeesjeeso musطalixii canshuurtana in cirka la geeyo dadkan hadda maalan yani cilmaaniyiinta ah ama aan diinta ku fiicnayn waxaa laga yaabaa de zakadii musطalaxeediiba in laga dhigo wax oo iska lagu jees-jeeso ayagoo markaas dad ugu dan leh qofka marka adigu shay diini oo maclam diini oo shaciira min shacaa'ir اlislaam qof nacaybkiis inaad ugu jees-jeesto cudurdaar maa ku helaya dhow ma ku helaysa inuu iska ilaaliya waay waxaas oo kale qaala baabu icdaa'i sayidi sayidka bixintiisa markaa sakada in lagu xadgudbo waxaa ka mida qofkii aruurinayey in isagoon ku dulminin inaad waa i dulmiyey dhahdo saad wax yar u bixisa iyo qaala baabu icdaa'i sayidi sayidka qofka sayid asayid ilmaala sayidulmaalkii waayo almaala ou bixiyo baabu icdaai sayidi sayidka bixintiisa almaala maalka ou bixiyo bigayri ikhtiyaari lmusadiqi isagoo aan qofka sakada ururinayo ounan dooranin doorashadiisa la-aanteed inuu isaga soo bixiyo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaq can camri bni abi sufyaana can muslim ibni hafina muslim ibni hafina waa bitha qaala wuxuu yihi istacmala bnu calqamata wuxuu yani shaqaalo ka dhigtay abi aabbahay calaa ciraafati qowmihi qowmkiisa inuu oday u noqdo shaqadaasu u dhiibay yani ibnu calqama ayaa aabbahay wuxuu ka dhigay yacni qabiilkeenna ama qoyskeenna odaya uga dhigay odayaalka marka de qoysaska ee xukumo iyo yacni xaakimku in calaaqa ka dhexayso waa muhiimo iyaga marka dadka wixii laga rabo iyo waxay dadku tabanayaan iyo iyaa xiriiriye oo u noqonaa waa hadduu isagu fiican yahay hadday madaxduna fiicnaato odayaalkuna ay fiicnaadaan meel fiicana wax la geynaa markaas wa amarahu an yusadiqahum wuxuu amray inuu sakadana kasoo qaado fabacahanii abii aabbahay baa idiray ilaa daa'ifatin minhum dad iyaga qoladeenna ka miduu ii diray liaatiyahu bisadaqatihim sadaqadooda saan ugula imaado oon ugu keeno faqarajtu waan baxay xataa ataytu calaa shaykhin kabiirin oday weyn baan u imid yuqaalu lahu sacrun la yiraahdo faqultu waxaan idhi ina abii aabbahay bacahanii ilayka waa ii kaa soo diray litu'addiya sadaqata hanamika arigaaga sakadiisa si aada u bixiso qaala wuxuu yidhi ibna akhii yani yabna akhii adeer wa aya naxwin ta'khuduun yacni noocee yacnii ayaad qaadaan wa aya naxwin ta'khuduun yani waxee ayaad qaadaan shayga aad qaadaan wax u eg maxay tahay qultu waxaan idhi yani wa aya miqdaarin min xoolaha min alaqnaami ta'khuduun qultu waxaan idhi buu lee ayuu yidhi nakhtaaru waan doorannaa annagaa xulanno oo dooranno xataa inaa annagu lanashburu waxaan taakaynaa oon taakaynaynaa duruuca alghanam ariga candhadiisa innagaa intaan moorada galno xerada oo aan xoolihii aada u fiirino ayaan xoolihii candhadoodan taakaynaa midda candho weyn ayaan qaadaynaa marka waa qaala wuxuu yidhi ibna akhii adeer fa innii uxadiduka waxaan kuu sheegayaa anii aniga kuntu fii sha fii shicbin ayaan ku ayaan deganaa min hadihi shicaabi shicaabtan ka mid ah shicbiga waxaa la yidhahdaa meesha uun buuraha dhexdooda oo waddadana ay ka baxdo meelahaas buuraha ah buur buuraha yaryarka ka mid a ayaan deganaa calaa cahdi rasuulillahi sal l l slam waqtigii nebiga ayb fii hanamin lii maca hanamin lii ari aniga aan ii sugnaadayna waan la jiray fa jaa-nii rajulaani laba nin baa ii yimaadeen calaa baciirin rati saaran faqaalaa waxay yidhaahdeen inaa rasuulaa rasuulillahi sal l slam annagu rasuulkii alla kuwu soo diraanaha ilayka adiga xaggaada litu'addiya sadaqata hanamika saad u gudato qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi wamaa calaya fiiha maxaa la igu leeyahay qaalaa waxay yidhaahdeen shaatun neefaa lagaa raba ari ah fa acmidu ilaa shaatin qad caraftu makaanahaa waxaan u qasdaayey oon u qasday ri qad caraftu aan gartay uu yidhi makaanahaa booska ay joogto fiicnaanta mumtali'atan buuxsantay ayb yacnii mumtali'atan buuxsantay maxdan oo yacnii mumtali'atan buuxsan oo buuxdo maxdan xagga caanaha ay labanan maxdan bimacnaa labanan ayb caana ahaan buuxdo wa shaxman baruur ahaanna buuxdo fa akhrajtuhaa ilayhimaa waa usoo bixinaya waa siinaya marka maxalshaahidka dalkan waa intaan aniga soo bixiyo ayaga ma dooranaynin anaa usoo bixinaya markaasaan siinayo faqaalaa waxay igu yidhaahdeen marka labadii nin haadihi midani ashaaficu waaye washaaficuna alxaa'ilu ah iyo qoran alxaabilu sindiga wuxuu leeyahay yani kelimadan dabdigeeda alxaabil waay hamzadani marka wuxuu leeyahay ma aha inkastoo nusaqa qaar ay qorayaan alxaabilu waa bilbaa xaabilna waxaa laga wadaa midda uurka leh midda riman macnaha faqaalaa waxay yidhahdeen haadihi tani ashaaficu waay washaaficu alxaa'ilu baa dhigan laakiin alxaabilu waay midda riman tan waa riman tahay waqad nahaanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu naga reebay an na'huda shaafican mid riman inaan qaadno waanaa nebigu waa naga celiyey qaala wuxuu yidhi fa acmidu ilaa canaaqin ayaan u qasdaayey waxar muqtaatin wlmuqtaaطuna alatii lam talid waladan waa midaan ilmo dhalin waqad xaana wilaaduhaa laakiin uu soo dhowaaday dhalmadeeda marka maxay noqonaya macnaha hadda midaan loo jeedaa waxaa laga wadaa mid yacni qaale intan yani mid gaartay in ay rinto oo ayaan markaa yacni inay rinto ay gaartay ayaan soo bixinaya faakhrajtuhaa ilayhimaa waa usoo bixiyey faqaalaa waxay yidhaahdeen naawilnaahaa noo dhiib kan farafactuhaa ilayhimaa waa u kor yeelay fajacalaahaa waxay yeeleen macahumaa macooda calaa baciirihimaa ratigooday saarteen huma indalaqaa dabadeedna marka way tageen waa la tageen macnaha middan hadda ma rimana waay neef rimanna ma ahan laakiin ri waxaa weeyaan markaas rimi karta waay middaasay marka qaateen tii rimanayd ama middii irmaanayd waaba diideen ba annaga tanna looma soo dirinay dheh marka markaa dadkana waa fiicnaayeen musadiquna waa fiicnaay dabcan waqtigan hore uu sheegayo yacnii ninkan odaygaa shee qisadani wuxuu ku keenay waxay tahay ee annaga waxaan annagaa wax soo bixi jirnay ayuu leeyahay adigiina waxaad leedahay inagiibaa ariga candhadiisa taakaysanayna oo gelayna xerada saas ma ahan buu ka wadaa uma indalaqaa way tageen wabihi qaala akhbaranaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaqa qaala xadaanii camru bnu abi sufyaan qaala xadaanii muslim ibnu shucbata waa muslim ibnu hafina shucba buu hadda ka dhigay bacdi nusqna waa tasxiixay korka uga qoreen ayb sunan abi daawuudka waxaa ku jirtay qaala xasan bnu abi caliy rawxun yaquulu muslim ibnu shucba wa qaala fi laطraaf mizi qaala الnasaa-iyu laa naclamu axada taabaca wakiican fi qowlihi ibni hafina cid wakiic ku raacday oo ibnu hafina ugu raacday ma ogin buu yihi nasaa-i kan inuu rajaxayaad moodaa shucbaha marka wa qowlu nasaa-i warkiisaana sunan kubrahu ku yaalaa wuxuuna ku ziyaadiyey wagayruhu yaquulu muslim ibnu shucba marka ninkan muslim ibnu shucbana waa la dhahaa ibnu hafinana waa la yidhaha ibnu hafina wakiicaa yidhi laakiin saasaa tarjamada kutubtan taqriibka iyo saasaa ku taal hafina ayaa ku taal ana bna calqamata istacmala abaahu calaa sadaqati qowmihi wasaaqa alxadiid wabihi qaala akhbaranii cimraan bnu bakaar qaala xadaanaa caliy bnu cayaashin qaala xadaanaa shucaybun qaala xadaanii abu zinaad mima xadahu cabduraxmaan alacraj mima dakara anahu samica abaa hurayrata yuxadisu qaala waqaala cumaru amara rasuulu lahi sal l slam bisadaqatin buu faray nebiga faqiila waxaa la yidhi manaca bnu jamiilin ibnu jamiil sadaqadii waa diiday wakhaalid ibnu lwaliidna waa diiday wacabaas bnu cabdilmualib faqaala rasuulu lahi sal l slam maa yanqimu ibnu jamiil ibnu jamiil muxuu qoonsanayaa ma qoonsanayo maa yanqimu ma qoonsanayo ma karahsanayo ibnu jamiilin ilaa anahu isagu kaana faqiiran inuu ahaa ma ahani faaqnaahu llaahu alla ou deeqay ee asaga faqiir asagoo ah oo ilaahay xoolo siiyey arrintaa inuu kahdo ama qoonsado wax la qoonsado maba ahanin hadda maada markay naafiye tahay ilaadana ay tahay istihnaa tahay istithnihii marka waa iska waxaa weeyaan mufaraq maa yanqimu bnu jamiilin ilaa anahu kaana faqiiran waxay ka dhigan tahay yanqimu bnu jamiilin wuxuu qoonsanayaa kownahu yani faqiiran faaqnaahu llahu saasoo kale weyna arrintaana qofku inuu wax helo wax la qoonsado maba ahani see waay usluub carabi ah waayo waxaa la leeyahay ninkan cudurdaar ma haystaa la rabaa in la dhaho ninkani wax cudurdaara oo u haysto oo uu zako u diidi karaa maba jirtaba sababtoo ah isagoo wax ceyr ahoo faqiir ahoo waxba aan haysanin baa ilaahay wax siiyey taasou qoonsana marka ee taasna wax la qoonsada ma cudurdaar marka ma jiro shayga marka cagsigiisii waxa cagsiga ahaa in laga dhigo shayga makruuha la qoonsan jiray kanna makruuh ma aha marka inzaalu shay-i shayga oo la dejiyo waaye calaa yacnii calaa didihi lagu dejiyo macnahaasaa marka ku jira hadda waxa kan wax cudurdaar male waay ninkan mararka qaarna af soomaaliga waa isaga jira ninkan dheregtaa dhibaysaa laleeyahay dheregtood ma dhibayso waxba ma dhibaysa laakiin siduu u dhaqmaaya saas ah waaye macnuhu soo maahan ayb wa amaa khaalid bnu lwaliid fa inakum tadlimuuna khaalidan waad dulminaysaan qad ixtabasa adraacahu wa actudahu fii sabiili illahi wuxuu xabisay qalabkiisii dagaalka duruucdiisa iyo qalabkiisii dagaalka ilaahay jidkiisa jihaadka u waqfay macnaha ku jiraa waxay tahay macnaha maalba maba haysta wixii uu ka sakeey lahay waqaf uu ka dhigay jihaadu u waqfay xoolaha waqafkana maadaama ay xoolo caama ay yihiin sake lagama bixiyo macnaha ku jira saas waay maxalu shaahidkana hadday halkan waayo qofka xoolihiisu inuu doori karo asaga xoolihii fiicnaa oo laga yacnii xoolihiisii fiicnaay waa sadaqaysan karaa waana bixi karaa wuuna dooran karaa ila icdaau sayidi almaala bigayri ikhtiyaari lmusadiqa tarjamada ahayd iyadoo la dhihin xoolahaaga ilaa ilaa keena saa iska keenay waana bannaan tahay taasna wa ama alcabaasu bnu cabdilmualib camu rasuulillaahi waay sal l slama nabiga adeerkiis waa fahiya calayhi korkiisay sadaqatun ay ku tahay wamiluhaa macahaa iyo iyadoo kale maxaa laga wadaa laba macnaa ku jira oo in la yidhaahdo cabaas nebiga adeerkiis waaye adeerkuna aabbo oo kale waay marka sakadiisii anaaba layga rabaayo dhiibaayo marka maadaama adeer uu yahay ama in laga wado sakadiisii anaa ka qaaday oo laba sano u hormariyey wamiluhaa macahaana saas waay midii laga aad ka tiri aad ka tirsanaysaan iyo midda ka dam iyo mid kaloo la egba anaa hore uga qaaday waa tacjiilu sadaqana waa loo daliishadaa sakada in la hormari karo oo waqtigeedii uun gaarin qofka uu sii horumarin karo laakiin waa inay duruuf ama daruuro keento hadda dadkan qaabka loo dhaqmo badana waama fiicna waxay sameynayaan ganacsatada qaarkood dadkii shaxaad iyo waxsiidaa laga badiyo lagu dhibay marka sanadkan dhow waxuu bixinaya meeluu ku qorana hadhow sakadii marka laga gaaro jaf waa ka jaraa intii saas sax ma aha sax ma aha saas ma adiga laf inaad sadaqa tadawuca la baxda inaad isku daydo wayna keliya un sakadii inaad culays u aragtoo tidhaahdid culays kastaba sakada aada ku dabarto dhibaa dhacaya maalan oo dhibkaanaa jira sakadii ma la hormari karaayo ay weydiinayaan waxay ahayd sakadaadiina inaad bixiso tanna aada wax isaga bixiso laakiin ma yeelayan hadhow marka tacjiilku marka duruuf adag ay timaado oo sakadiina haddii hadda waqtigeeda lala suganaa dhib weyn oo dadka ku dhacayo mararkaasoo kale la iska ogolaya laakiin mararka kale oo iska bixidan iska socoto ma fiicna nacam haddana marka xataa la tacjiiliyo sakada waxay leeyihiin hadhow qofkii aada siisay waa inuu mustaxiq sii ahaado maalan zakaad hormarisay shan bilood ka bacdi ninkii aada siisay ood u siisay maalan khaarim inuu yahay oo daynoobay ahaan aa u siisay haddii afar bilood markii la joogaba lacag ou helo ou deyntiina isaga bixi karo qofkaani bisha sakadaada adiga maalka lagaa rabay markay dhalanayso ninkaani maba ahanba qof mustaxiq zake u ah adhow maxaa la sameynaa isaga in laga soo celiyana waa noqonee adiga laftaadana xisaab iyo qofkii ogaalkiisa waaba kugu dhiban inuu qofka waqtigeeda iskaga bixiyaa u fiican ayb marka wuxuu yihi wabihi qaala akbaranaa axmed bnu xafsin qala xadaanii abi qala xadaanii ibraahim bnu طahmaan can muusa qala xadaanii abu zinaad can cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala amara rasuulu lahi sal l slam bisadaqatin ayuu amray mlh sawا wbihi qala akbaranaa cmr bnu mansuur wmaxmuud bnu haylaan qala xadaana abu nucaym qala xadaana sufyaan can ibrahima bni maysara can cثmaan bni cabdillahi bni اlأswad can cabdillahi bni hilaalin الthaqafiy qaala jaءa rajulu ilى الnabiy sal slm nabigu u yimid faqaala wuxuu yihi kidtu waxaan ku dhowaaday uqtalu in la idilo bacdaka adiga gadaashaa ayaan ku dhowahay fii canaaqin waxar la igu dila darteed ow shaatin ama neef ari ah min asadaqati sadaqada ka mid ah faqaala wuxuu yihi lowlaa anahaa tucdaa fuqaraءa almuhaajiriina maa akhadtuhaa markaa wuxuu yihi lowlaa anahaa haddii lala yahay sadaqadu tucdaa in la siinayo fuqaraءa almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda maa akhadtuhaa ma aanan qaateen ma qaadeen ban fuqaradaa haddaanan og haddaan la sii lahayn maba qaadeen marka muxuu ka wadaa kidtu uqtalu bacdaka fii canaaqin aw shaatin min asadaqa yani waxuu ka wadaa waa la igu adkeeyey sadaqadii la iga qaadayay zakadaa la igu adkeeyey oo la igu dhibay ilaa aanba ku dhawaaday in laigu dilaba ayuu leeyahay marka kidtu uqtalu bacdaka bacdaka marka muxuu ka wadaa macnuhu waxaa weeyaan haddoo aada adiga nooshahay nebiyow ayaaba laigu adkeeyey haddaad adiga dhimato gadaashaa maxaa u malaynay nacam waaba laygu dilaa buu leeyahay markaas haddaa dadkii ay igu adk yani la igu adkeey haddaad dhimato oo adiga zaman laga yani aad dhimatood adduunyadii ka tagta ka bacdi maxaa u malaynaya dadkii waa sii xumaanaya sii xumaanayan waaba igu dilaa markaas macnahaasaa laga macneeya xadiidkan ee dadkuna sidiisaba bani aadamku maba ka dhammaanayo yacnii qof fiicanna waa un laga helaa qof wax dulminayana laga weyn maayo qofka danna maslaxana waa ku jirtaa dadku in la maamulo uun waxooda iyo hawshooda meel un inay ahaatana maslaxa ku jirto dadka wax maamulayana ma wada fiicnaa karaan bal zamanba zamanka ka dambeeya waxaa badanba inaynan fiicnaanin marka qofkuun inuu iska dadaalo isaga aan waxba lagu yeelanin saasoo aan waxba lagu yeelanin inuu dhinto ayb qaala baabu zakaati اlkhayli fardihii zakadoodii ayuu u baab yahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bn mubaarak qaala xadaanaa wakiicun can shucbata wasufyaan can cabdillahi bni dinaar can sulaymaan bni yasaarin can ciraaq bni malikin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laysa cala lmuslimi muslimka korkiisa ma ahan fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi faraskiisa dhexdiisa sadaqatun wax sadaqa ah sadaqatun cumuumaa ku jiro nakira fii siyaaqi nafyi cumuumkan waa caam maksuus ah waxaana laga soo reebaa sadaqat lfitri yani fardaha iyo addoommada wax sadaqa ah dhexdooda ma ahaanin cumuumkaasi waxaa laga reebaa sadaqat lfitri addoommada waa laga bixinaa sadaqat lfitri riwaayaana dhahaysaba ilaa sadaqat alfitri ayb xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay fardaha inaan zake laga bixinaynin marka la leeyahay fardaha zaka lagama bixinaayo waa zakaatulacyaana laga hadlaa ee zakaatulqiima laga hadli maayo zakada laba nooc cayn iyo qiimow acyaanta marka zakada laga qaado fardaha ka mid maa laakiin qiimow ahaan waa loo qaadi karaa qiimo goormaa loo qaadaa qofku hadduu fardo ka ganacsado lacagtiisuba hadday fardo ku jirto oo maalkiisi intuu fardo geliyo oo fardihii sii gedgediyo ka ganacsado sanadka aakhirkiisa lacagta ou haayo iyo fardaha qiimahoodu isku daraa rubculcushur afartan oo u qaybinayaa waa dhiibaa zakadu ka bixinaa daahiriyada meeshan waxay u daliishadaan marka tijaarada iyo ganacsiga wax zakaa inaan laga qaadaynin curuudu tijaara laakiin war macno leh maaha warkaas bal abu cubeyd kitaabu lamwaal wuxuu leeyahay laysa min aqwaali ahli lcilmi tijaara zaka kama baxdo qowl culamo maahan buu leeyahay culamo badanna itifaaq ay soo rareen inay waaji ku waajibaysaban hadda haddaad adduunyada fiirisaana in la yidhaha ninkii shan neef oo geela leh la daba joogo hal neef ari laga qaado ninkay boqolaal sarood suuqan ku dhexlahoo ganacsi weyn haystana la yidhah adi waxba lagaama rabo zaka kuguma waajibin xataa xigmad maba ahanba taas soo ma garan ayb marka waana madhab un daahiriyadu ay qabaan itifaaqiyo badanna culamo badana soo rareen marka masaladaa saas waa wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu caliy bni xarbin اlmarwasiy qaala xadaanaa muxriz bnu lwadaax can ismaaciila wahuwa bnu umayata can makxuulin can ciraaq bni malikin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lah sal slam laa zakaata cala rajuli lmuslimi korkiisa zaka ma ahaanin fii cabdihi walaa fii farasihi wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ayub bnu muusa can makxuulin can sulaymaan bni yasaarin can ciraaq bni malikin can abi hurayrata yarfachu ilى اnabiy sal slm qaala laysa cala lmuslimi fi cabdihi walaa fi farasihi sadaqة wbihi qaala akbaranaa cabdulahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can khuhaym qaala xadaanii abi can abi hurayrata can اnabiy sal l slm laysa cala اlmari qofka korkiisa ma ahaanin fii farasihi walaa mamluukihi faraskiisa iyo addoonkiisaba sadaqatun wax sadaqaah ma ahaanin halkan baaban ku daraynaa qaala baabu zakaati raqiiq addoommada zakadooda wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiin qira'atan calayhi waana asmac wallafdu lahu can ibni اlqaasim qaala xadaanii malikun qaala xadaanii cabdullahi bnu dinaar can sulaymaan bni yasaarin can ciraaq bni malikin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm qaala laysa cala lmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqatu addoonka marka hadduu tijaaro yahay oo addoommada qofka uu ka ganacsado tijaaro ahaan waa uga bixinaa laakiin acyaanta addoommada zaka kama baxa kama baxayso wbihi qala akhbaranaa qutaybaة qala xadaثna xamaad can khusaymi bni ciraaki bni maliki can abihi can abi hurayrata ana الnabiya sal ا l slm qaala laysa clى اlmuslimi sadaqaة fi gulaamihi addoonkiisa iyo walaa fi farasihi hada akhiruh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wali